barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa axaada bisha agoost waa koob iyo labaatan sanadka laba kuna lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobadan barnaamijkeenna maanta idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkanuu marti ku yahay wiil dhallinyara ah oo xirfad u leh dhinaca qaadista sawirada kala duwan maalin iyo habeenba horta waxaan ku iradaa fariimo waxaa lagu soo diraa ama youtube-ka ama instagram-ka baraha bulshada kala duwan aan meelahan kusoo faafiyo sawirada aan geliyo runtii wanaag mooye wax xumaana kama ana arag qaarna xataa iyo fargaraynaya way leeyihin hadda xataa u baahan tahay taageero maadiyan xataa aniguu ka caawin karnaa dhinaca heesaha dabacsan ah barnaamijka waxaad ku maqli doontaan maanta
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta marka hore sawirkii caalamka
wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in laba qarax oo ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay waqooyiga magaaladaasi kaasoo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof oo ay kuna dhaawacmeen dad ku dhow konton qof qaraxyada ayaa waxaa loo adeegsaday laba gaari oo mid uu yahay kuwa lagu raaxaysto kan kalena uu yahay gaari xamuul labadaasi qarax oo ay daqiiqada u dhaxaysay ayaa lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee maamulka puntland warar horudhac ah oo laga helay laamaha ammaanka ee puntland ayaa sheegaya in mid ka mid ah gawaarida ah qaraxa geystay ay waday qof haweenaya weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay weerarka wixii warar ee kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aan la idmo
saraakiil turkiya ayaa sheegay inay kor u kacday dhimashada ka dhalatay qarax goob aroos ka socday taasoo dhimashadaasoo gaartay ugu yaraan konton qof tiro kale oo badan ayaa iyaguna ku dhaawacmay wakaaladda wararka dowladda ee anadol ayaa soo xigatay guddoomiyaha gobolka gazian step isagoo oo sheegayay in qaraxu uu ahaa mid argagixiso kaasi oo ka dhacay gobolka dhibaatada badani ka jirta ee koonfurta bari ee dalkaasi ku yaala madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa cambaariyey qaraxa kaasi oo uu ku eedeeyey inay geysteen ururka isis hase yeeshee ma jirto cid sheegatay qaraxaasi kaasoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi maxamed simsek uu ku sheegay inuu ahaa weerar ismiidaamineed
markale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan toddobaadkan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka waxaa marti ku ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho oo xirfad u leh dhinaca sawir qaadista iyo weliba duubista muuqaalada kala duwan ayaan sheekh oo ka tirsan v o a ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay mukhtaar nuur
mukhtaar kusoo dhawo barnaamijka su-aasha horaan ku hayo waxa weeyaan adigu waxaad tahay qof dhallinyaro ah ee magaalada muqdisho jooga oona xaggaa ka shaqeeya oo waxaad hibo u leedahay sawir qaadista bal noo sheeg sidaad u bilowday shaqadan bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaa usanaan waxaan salaamaya dhammaan baxda v o e da gaar ahaan adiga fursadda siiseen maanta adigu kumati qaateen barnaamijka dhalinyarada maanta marka ugu horeysa aniga waxaan markiiga hore ku dhashay wadanka imaaraadka carabta aan kusoo barbaaray kabacdi soomaaliya markii igu horeysay waxaan usoo wareegay sanadka labada kun iyo afartii oo aan garaha magaalada boosaasan aan ku dhamaystay tacliimta sare ama dugsi sare heerka dugsi sare ayaan ku dhamaystay intaas kadib waxaan bilaabay inaan ku biiray oo aan shaqalaan garay wadanka saxaafadda anigoo ka shaqeynaya editor ama sawir qaade ama cameraman iyo farsamo yaqaan anu ahaa marka muddadii aan aan ka shaqeynayay saxaafadda mehnada saxaafadda marubaahinta runtii waxyaaba badan baa arkay oo wadankii oo oo wanaag iyo horumar badan oo ay ka dhacayaan marka aniguna niyad ahaan waxaan weligeena arki jiray markaad marka internetka kale aad ka baarayso kale soomaaliya qof ku raadinayo waxaa ku muuqdaanaya sawiro aada u fool xumurantii oo qofkii ka naxayo sida sawirada abaaro dadka gaajaysan burcadbadeed iyo waxa la yaqaano dhalinyaro tahriibeysa iyo dagaal sokeeye iyo waxaas lamid ah marka taas baa xooga igu kaliftay inaan anigoo adeegsanayo khibradeyda ama xirfadda aan leeyahay qof walba hibo ilaahay siiyey inaan adeegsado in wadankeyda aan muuqaalka foosha xum inaan ka bedelo oo muuqaalo qurux badan aan soo tabiyo waxaan u adeegsanayaa baraha bulshada oo ay caan ku tahay sida facebooka twitterka iyo wixii lamida youtube-ka haddaba wararkan inta badan aan ka maqalno ama ka yimaada soomaaliya waa warar sheega dagaal ama qarxi sidaad adigu su-aashii horead ka jawaabtay markii waxyaabaha kale way dhacdaa markayna dhacaan shaqadaada may saameysaa dabcan maadaama hadda aan ku suganayo magaalada muqdisho dhibaato waa dhacdaa wala aysan saas u badneen oo sida hadda loo boonbooninayo kale ay kusoo laalaabanayso ma ahan marka laakiin dabcan dhibaato markii dhacdo wadanka gudihiisa iyo marka warbaahinto kale lagu macnaha aada loo tabinayo iyo xoogaa lagu soo celcelinayo kale iyo xaaladda waddanka jirta xoogaa waxaa mooda in farqi weyn ka dhexeeyo tusaale ahaan maantao kale magaalada muqdisho haddii dhibaato ka dhacaan nooc kasta ha ahaatee maanto kale dhibaatadaas waa loo damaqanaya laakiin birto nolosha waa soo noqonaysaa nolosha halkii baa laga sii wadayaa marka waxyaalahan waa waxyaalaha runtii aan isdhehi karo waxyaala cajiibka aniga runtii markii hore waa la yaabay waayo ummadda waxaa moodaa in in in aysan macnaha noloshoo dhan aysan kusoo gabagabeyn oo macnaha maanta dhibaataa dhacday oo aan ka samarno nin walbana meesha waddanka ka qaxo waxa weye dadkuna waa halka noloshii kasii wadayaan ninkiina de ganacsigii horumarkiisa wadana waa halkuu kasii wadayaa macnaha maba moodo dadka inay inay yar u joojinayaan dhibaatooyinkaas iyo waxaas ka dhacayaan laakiin ay shacabku aada moodo inay uga go-an tahay inay waddankooday dhistaan oo horumarka sii wadaan ay ku noolaadaan marka taas waxaa moodaa taas waxay igu kaliftay in aniga laftarkeygana aan aan youtube-ka haddii ay noqoto ama sawirada aan sheekooyinkaasoo kale aan soo tegiyo dadkan qurba joogta si u daawadaan gaar ahaan qurba joogta soomaaliyeed baa targetkeygu ahaa ama hiigsigeyga in qurba joogta ay daawadaan bal wadankii iyaga laftarkoodana waxyaalo badan ba aysan ogeen baa ka jira markii warbaahinada kala duwan markay daawadaan oo kale iyo marka ani youtube-keyga ay daawadaan isku maaha dad inala iisoo diraya dhalinyaro dad waayeel caruuro dad kala duwan baa jira weydiin waxay leeyahin meeshan ma meeshii ma soomaaliya meesha kasoo tabanaysa ma meel kalaa joogtaa marka anig mar walba iimalada waxa weeye soomaali ajnabiba waa laisoo diraa waa la weydiiyaa waxaa la yihahdaa meelhayga weydiinayaan goobaha anasi tegina waa i weydiiyaan aniguna waxaan go-aansaday markii dambe in si muddo dawacnimo ah inaan baraha bulshada aniga shaksigaa leeyahay inaan kasoo tabiyo wadanka wanaagiisa iyo quruxdiisa anigoo adeegsanaya baraha bulshada caan ku tahay soomaalida ku badan tahay maadaama soomaalida hadda mooda maalin maalinta ka dambeysa ay xoogaa ay sii fahmeyso internetka adeegsato ama baraha bulshada social media aada moodo inay kusii ay dominayso marka wanaag iyo xumaanba waa leeyahay waxaa laakiin inta badan soomaalida aan aan ku taargelinaya aan tusayo weliba gaar ahaan qurbo joogta in wadanka macnaha dhibaato kasta ay dhacdo waxa u dhexeysa ama waxyaalo baa jirta oo qarsoon ama nolosha qarsoon oo caadi warbaahinta caadi ay soo tagin oo waaweyn oo ay jiraan oo sida caadiga oo nolosha caadiga suuqa wadooyinka si dadka si u hadlayaan waxyaala caadiga bulshada isdhexgalka bulshada si ugu muuqato goobaha oo loo dalxiis tago xagee weeye haddaan ka hadlo si gaara barnaamijyada aan youtube-ka soo geliyo barnaamijyada taxanaha ah aan youtube-keyda soo geliyo waxaa ugu saameynta badnaa barnaamijyada samafalka ah oo aan kasoo teginay magaalada muqdisho oo runtii soomaali badan oo shucuurtooda dhaqaajisay taas waxay kutuseysaa soomaalida iyo iyo soomaalida ay meel kasta ay joogaan sida ay diyaar su yihiin hili how inay wax isu qabtaan isgacama isqabsadaan oo si walaalahood ay ku caawiyaan waxaad sidoo kale adigu si dhow ula shaqaysaa dhalinyarada soomaalida adiguna waxaad tahay qof dhalinyaro ah maxay kula tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ani ma oran karo dhibaato kama jirto wadanku wadanku wuxuu wuxuu ku jiray burbur buu ku jiray in ka badan shan iyo labaatan sano sidaan uwada ogsoonahay dhalinyarada maanta waxaad moodaa waxay bahi weyn waxay u qabaan in la dhiirigeliyo oo macnaha wadankii fursadaha fursadaha fursado badan loo baneeya marka waa jiraan fursado dhan shaqo ha noqotay dhan waxbarasho waa jirtaa oo maasha allah waxaa moodaa horumar dhanka waxbarashada ay soomaalida ku badanayso tusaale ahaan goobaha ay laabiradayada ha noqotay goobahan macaarad oo kale markaan lasoo bandhigayo bugaagta o kale waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo oo soo bandhigaysa bugaag iyo waxaa lamid a waxaa arkaysaa dhalinyaro goobaha dalxiiska ku badan waxaa arkaysaa laakiin xoogaa waxaad moodaa waxaa ka maqan meeshii dhiirigelintii in la dhiirigeliyo dhalinyarada yarada maanta wax kaa qabsan kartaan naftiina aamina wadankiina aamina waxuun waa ka qaban kartaan idinku nin walba ilaahay hibo uu siiyey isagoo u kaashanaya u fikiraya inuu wax qabsado haddana in lagu dhiirigeliyo baa looga baahan yahay marka dhalinyaro badan baa jirta oo ilaahay u fududeeye iyagoo laftarkooda taageero xagga dadka ugu dhowdhow ka helay laakiin qaar baa jira iyaguna ka niyad jabay dad badan baa jira oo wadanka wax badan usoo kordhin lahaa laakiin badaha ku dhintay inta badan u tahriiba maalin walba lagalaga qaban laayahay oo badahan militarianka ku dhintaa marka taas aada xanuun weyn anigu shaksi ahaan igu beertay marka mar walbana ani markaan viidiyaasha iyo muuqaalada aan soo teginayo waa mar walbana waa weydiiya dhalinyarada wadanka joogta waxaan yidhahdaa tahriibka soo aragtaan qaar badi waxay yidhahdaan anagu tahriibka ma taageersanin qaar baa waxay yidhahdaan anagu shaqa la-aantan igu kaliftee nolol fiican baa raadsananaa marka nolol fiican wadanka waa ka jirtaa haddii qofka si fiican indhaha u kala qaado laakiin nin walbana dee ilaahay baa duruuftiisa og isagaas og waan gartay adigu hadda sawirahaad qaadid iyo fidiyahaad duubtid waxaad soo gelisaa facebookka ama instagram ama youtube ama snapchatka maxay tahay jawaabahaad ka heshay bulshada wallaahi lama soo koobi karo aad iyo aada runtii maalin iyo habeenba horta waxaan ku yidhahdaa fariimo waxaa lagu soo diraa ama youtube-ka ama instagram-ka baraha bulshada kala duwan aan meelahan kusoo faafiyo sawirada aan geliyo runtii wanaag mooye wax xumaana kama ana arag dadweynaha weliba ugu badan qurba joogta xaqiiqdii waxa weeye taageerada taageero waan bay muujiyeen shacabka soomaaliyeed looma kala harin wallahi runtii waa waxyaabaha igu dhiirigeliyo aada moodo kasokow anigana dee saamidkiina iyo saamidkeyga inay igu taageerayeen markiigii hore oo fikraddaas igu taageerayeen laakiin shacabka soomaaliyeed si guud looma kala harin taageerida fariimo aada u qurux badan emailo dhaadheer baa liisoo dirayaa oo dadku aada igu dhiirigelinayaan qaarna xataa iyo ofargareynayan way leeyihin hadda xataa u baahan tahay taageero maadiyan xataa anigu waa ka caawin karnaa iyo meelaha artigeed sidoo kale annaga kharajaadka xataa ku ku qabna iyo wallahi ma malin kartid qaar badan baa magaalada dhexdiisa xataa igu arka way way isalaamaan way la hadlaan waxay yidhahdaan sawir ma kula geli karaa oo kale marka ana taas waxay kutusaysaa dad qofkii macnaha waa waa waa ku faraxsan yahay adigana wuxuu ku arkayaa inaad wax wanaagsan qabatay arrimahaas oo kale waxaa runtii aad iyo aad bay waxay ii noqotay dhiirigelin inaan dadaalkii halkan kasii wado waayahay waan garteen su-aasha ugu dambeysa mukhtaar waxa weeyaan maxaad u rajeynaysaa mustaqbalkaaga insha allah ani waxaan jeclahay inaan xirfadeyda inaan sii xoojiyo oo aqoonteyda sii korursado anigo laakiin mar walbana niyadeyda aniga ku haminaya inaan wadankeyga wax ugu qabto anigu waxbarashadan soo haddii ay noqoto wadanka hadda kasoo qaadanaya ama dawladda hadda kasoo qaadanaya inaan wadankeyga maanta sidaan wax ugu qabanaya oo kale inaan beri oo kale inaan wax ugu sii qabto oo hawshan iyo mid ka sii weyn inaan ugu sameeyo marka mar walba mustaqbalkeyga waxaan jeclahay in arko soomaalida oo mid ah oo soomaaliya wadankeena oo horumar gaarta aniga horumarkeygana waa iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waa isku mid maanta haddaan horumar gaaro walaalahay oo dhan waa la siman yihiin haddii walaalahayna ay horumar gaaraan maantana anigana waa horumar baan gaaray marka runtii aniga waxaan oran karaa soomaalida waxay ku mahmaadaa dal shisheeye dhifma leh haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo lama horaan waa waa cawska jiilaal dalkeena anaga dhisan karna dalkeena anaga qurxisan karna gacmo wada jiraba wax ku gooyaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay wadankooda ay u kacaan oo ay wanaagiisa soo tabiyaan nin walbana wuxuu samayn karo ina kaarintiisa ka qaato yaan la sugin qof kale yaan la sugin adiga waa ka bilaabi kartaa naftaada in adiga naftaada hagaajisid kabacdi bulshadaada waa waa dhisi kartaa ummadana in laga shaqeeyo isu imaatikeeda inaan kala qaybsanaanteena in laga shaqeeyo waa ka fogaadaan leeyahay taasaan kusoo goobaya
aad iyo aad ba mahadsan tahay ayaan sheekh oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka haatanna dhinaca iyo boosaaso qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa la yimid aragti ganacsi iyagoo furtay meherad lagu iibiyo macmacaanka kala duwan wariyaha v o e da boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraysi waxau la yeeshay mid ka mid a dhallinyarada meheradaasi furtay magiciisuna uu yahay maxamed cabdi cali bismi illaahi raxmaan raxiim yuusuf maxamed horta waad mahadsantahay saaxiib meeshan waad aragtaa chocolaatina la yidhahdaa waa meel cusub oo macmacaan ah intaan intaan ogahayna dee waa fikir cusub oo magaalada boosaaso kusoo korreeyay deegaanada puntland oo dhanba waxaan nahay dhalinyar isku tashatay oo doonaysa inay shaqo abuurka waddankooga ka qayb qaataan waad aragteen shaqalaan badan baa waddan ka jirta tahriibtii dhalinyartii ku yaacaysaa dhibaatooyinkaasoo jira annagoo arkayna dhalinyartii waddanka jaamacadaha baratay aan nahay wax ka soo baxay waxaan isku daynay balina shaqo abuur inta taagta abuuri karno iyo fikir cusub inaan soo kordhin karno markaa saasay horta ku dhalatay chocolaatina oo xaruun cusub oo macmacaan ah loogu talagalay macmacaanka sida muxuu ahaa buskudada shokolaatooyinka kala duwan ice creamkii cabitaanada smoothiska ah waxyaaba badanoo marka ay macmacaana oo dhan ice creamkiibaa ka mid ka ah xalwadihiio kala duwan oo kuwii dibadda iyo kuwii dalkabaa ka mid ah keegagiibaa ka mid ah buskudadii nooca kuwa dalka lagu siiyo kuwii dibadda ah waxyaaba badanoo adoon macmacaan loogu oo magaca macmacaanka ay ka turjumaya baan isku daynay inaanu keenno inta taagtayna ana wax badan waan keennay insha allah wax badanna waan soo wadnaa oo ka mid a macmacaankaas inaanu soo kordhino waddankana inaan qurxinaan insha allah ku talagalnay dhallinyartii waddanka umaano shaqo abuur ka qayb qaadata maasha allah alxamdulilah dhalinyar dhowraan kaga shaqeynaa iminka shaqo abuurkiina saasaan uga qayb qaadanay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaha dee in waddankooga wax ka qabsada waddankii uu u baahan yahay waa ardihan yahay fikir kastoo timaadaana waddanka waa ka hirgelaya marka waxaan rajaynayaa dee dhalinyar badanna waa aragnay way nagu soo dhiiran doonaan kuwo kaloo fikira kala samaynayaan insha allah waa jiraan waana soo dhaweyna wixii dhalinyare annagaa doonaysa inay fidligeega nagala qayqabtaan waxaa jira waa markii ugu horreysay saamood ay xarun noocaan oo kale ah oo la yidhahdo shukulaatiin in magaalada laga furay waxaa jira xarumo kale oo subermarkeeda ah laakiin ay barbar socdaan ganacs ganacsi kale marka maxaa kaga duwantihin ha walaal waxaan kaga duwannahay horta annagu qaabkaan u shaqeyna waa sii supermarketkii laakiin supermarketyada waddankeena ka jira waxa weeyaan dhowr filibis ku jiraan oo cosmaticgii bay leeyihiin oo waxay leeyihin shoppingkii bay leeyihiin oo waxay leeyihiin cuntooyinkii waxyaaba badan bay leeyihin annagu waxaan ugu goonayna hal fildi doonano macmacaan un ah oo cosmaticgii iyo waxyaabihii kale shoobinadii aan ka reebno macmacaan keliya loogu soo hagaago sababtoo qofkii maanta raba meel uu kusoo farxo oo uu caruurtiisa wax uga qaado ama isagu ku enjoy gareeyo dadka moogtahay faamiladu yimaadaan oo wax macmacaan ka cunaan halka lagu baartilmaameedsan karo loogu soo hagaagi karo weeyaan markaa saasaan uga duwanno annagu hal fiildi keliyaan ku koobannahay wax badan ismaanu ku dhex abuurin saasaa markaa ka duwannahay waxaa ugu badan dhalinyarada baabuurta wato oo ciyaalkoodii xaasaskoodii waxaa keena waxyaabaha ugu badan ay idinka iibsadaan maxaa ka mid a horta waa taqaanaayo ciyaal iyo macmacaan lama kala ilaalin karayo waa wax ay aada u jecel yihin carruurtu costomer targetka iyagana waxa weyan dadka aan costomarka aanu moogtahay xoogga saaraynana oo carruurta iyo dumarka u badan yihiin carruurtan markaan ka timaado waxyaabo badan oo farxaddooda ka qayb qaadanay ka helaan oo macmacaan u badan oo ay ka mid yihiin m n m-kii kinder bono kinder joygii waxyaabo badan waxaa jiraan nuuteelayaashii noocyo kala duwan leh oo carruurtu aada special u ah oo xiiseeyaan no waa jirta ay ka helaan marka waa farxadda carruurta umaan isleeno waa meel farxadda carruurta aada uga qayb qaadanaysa oo maalmaha jimcayaasha la keeno iskriim hadday ka cunayaan jallaato hadday ka cunayaan hadday ka cunayaan buskudada ayi nooc cabitaanada wax carruurta ay cunto dhan shokolaad oo dhan macmacaan ay jecel yihiin waa meel ay ka helaan carruurta ka farxad qaadqato waxay iga wartaa fikirka magaca shukulaatina in xaruntan loo bixiyo wallaahi fikirkaasi horta muddu iga dhex guuxayay intii aanan shaqadan bilaabin xitaa oon anigu waxbarashada ku jiray waxaan jeclaa anigu chocolatka yaraantaydii saasay tahay magaca shukulaatina wuxuu ku yimiday macdama aad chocolate meeshii tahay ama macmacaan tahay macmacaanna waxa ugu badanee la xiiseeyo lagasoo maskaxda kusoo dhaca waa chocolate magaca saasaan ku keen waxaan tiri magacu waa inuu ka turjumaa meesha waxa ay serviceka ay samaynayso shukulaatina saasuu ku yimiday fikraddana dad badan baa lahaa oo iskaga qayb qaato waxaan raba inaan ku weydiiyo agabyo noocyo kala duwan baa ku yaala oo biskuud iyo shukulaato iyo waxyaabahaas maxaa noo sheegi kardhaa oo ku cusub xaruntaada shukulaatina adeegyada yaal ee macmacaanka wallaahi macmacaanada horta waa badan yihiin waxaan soo koobi karna ma inkastoo soomaalideenu ay ku yartahay oo macmacaanka aanay aqooninba oo xalwad kaliya ka yaqaanaan laakiin waxaa yaalla xalwadihii dhowr nooc kuwa wadanka lagu sameeyey kuwa dibadda ka yimiday sida kuwa cusub oo dibadaha gacan ka keena waxaa ka mid ah turkish dhilaayiga oo xalwado cusub oo dibadda lagu turkiga lagu sameeyey oo tira- dad dhaqanka turkidu leedahay oo wadankeenna laga aqoon wadankeenna waxaa ku badan xalwadaha saliidda leh waxaa jirta xalwado kale oo moogta iyadna wadanka gudihiisa lagu sameey laakiin aan saliidba lahayn sida daxuuniyada sida moogta baalkii xalwa saabuuniga waxaa ka mid ah kale hariisada waxyaaba noocaas oo macmacaana jira waxaa kaloo ka mid ah een, keega oo dhowr nooc oo loo sameeyey kuwii dibadda ka imaanayey oo shalfleedkii ugu dheeraa iyo kuwa wadanka lagu sameynaya sida moogta aroosyadoo kale xafladahoo kale dhalashooyinka kale loo qaadanaya ee cream keega ahaa Ee, waxaa ka mid ah ice creamkii waxaa ka mid ahaa oo kale cabitaana aanu samayno smoothiesa iyo waxyaabo kaloo fara badan oon soo wadno insha allah oon keeni doono macmacaanka dadkeena waxay yaqaanaan uun buskutkan iyo chocolate kaliya inuu yahay macmacaano fara badan oo gacanta lagu sameeya jirto oo dhaqan ah sida een, uu ka mid yahay bakalaawihii oo kale arab sweetiska oo kale waxyaabo badan waxaa jira gacanta lagu diyaarin karayo macmacaana oo wadankeena ku cusub oo aan anagu samayno
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi cali oo ka mid ah dhallinyaro isu tegay oo ku sugan magaalada boosaaso oo meherad ka furtay magaaladaasi waxaa u warram- waxaa u warramaya wariyaha v o a magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur
haddii aan ku horeyno ciyaaraha ka socda magaalada rio de janeiro waxaa caawa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil iyadoo ciyaaryahanada ay maanta u tartami doonaan laba iyo toban biladood oo dahab ah oo ay ku jiraan faynaalka tartanka basketboolka ragga iyo orodka maaradoonka ee ragga shalay iyo xalay ciyaaro kala duwan ayaa dhacay orodyahanka u ordo dalka britain mo farax ayaa xalay ku guuleystay bilada dahabka ee orodka shanta kun ee mitir ee ragga ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada rio saddex iyo toban daqiiqo iyo saddex mirir ayay ku qaadatay mo farax inuu ku gaaro diilinta dhammaadka taasoo ka dhigtay guushii labaad ee uu kasoo hooyo ciyaaraha ka socda magaalada rio de janeiro ee dalkaasi brazil toddobaadkii hore ayuu ku guuleystay orodka tobanka kun ee mitir hegos gabrihwet oo u dhashay dalka ethoobiya ayaa kaalinta labaad soo galay halka booska saddexaad uu ciriirsaday ciyaaryahan bernard lagad xalay waxaa sidoo kale dhacay tartanka orodka kun iyo shanta boqol ee mitir waxaana kaalinta koowaad galay oo bilada dahabka qoorta loo suray orodyahanka u dhasha dalka maraykanka ee matt centrowitsi centrowitsi ayaa ku orday saddex daqiiqo iyo konton ilbiriqsi waxaa bilada qalinka ku guuleystay oo kaalinta labaad galay towfiiq makhluufi oo u orda dalka algeria halka booska saddexaad uu galay orodyahanka dalka new zealand nick willis dhanka tartanka orodka gabdhaha orodyahanada u dhalatay dalka south africa caster semenia ayaa ku guuleysatay bilada dahabka ee orodka sideeda boqol ee mitir ka gadaal markii ay ku oroday hal daqiiqo iyo shan iyo konton ilbiriqsi bilada qalinka waxaa nasiib u heshay gabadha u oroda dalka burundi ee francin yonsaba halka kaalinta saddexaad ay gashay margaret nayarera oo u dhalatay dalka kenya dhinaca kubadda cagtana xulka kubadda cagta dalka brazil ayaa ku guuleystay bilada dahabka ee tartanka kubadda cagta ragga ee ciyaaraha olombikada adduunka kadib markii ay rigoorayaal shan iyo afar ah ay ku garaaceen xulka jarmalka ciyaaryahan neymar ayaa saxiixay rigooradii ugu dambeysay ee ay brazil ku badisay taasoo ka dhigtay biladii ugu horreysay oo dahab ah oo ay brazil abid ka soo hayso ciyaaraha kubadda cagta olombikada adduunka ciyaartan ayaa daqiiqadihii caadiga ahaa ay labada dhinacba isla dhaafi waayeen barbaro gool iyo gool ah sidoo kale soddon daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu darayna waa ay ku kala bixi waayeen guusha brazil ayaa ka dhigan in ay ka argoosteen xulka jarmalka oo brazil ka badiyey koobkii adduunka ee sanadii labada kun afar iyo tobankii markaasoo ay jarmalku toddoba gool iyo gool ku xasuuqeen xulka brazil ciyaar ka tirsanayd samafinalka koobka adduunka si kastaba ha ahaatee xulka jarmalka oo kaalinta labaad galay wuxuu helay bilada qalinka xulka kubadda cagta nigeria ayaa ku guuleystay bilada maarta kadib markii ay saddex gool iyo laba gool kaga adkaadeen xulka honduras nigeria oo xaqiijisay biladeedii ugu horreysay ee ciyaaraha olombikada sanadkan ayaa waxaa saddexda gool ay ku badiyeen u dhaliyey ciyaaryahan saadiq cumar dhinaca biladaha dahabka ilaa iyo iminka waxaa hogaaminaya dalka maraykanka oo urursaday labaiyo afartan biladood oo dahab ah waxaa ku xiga dalka great britain oo leh toddoba iyo labaatan biladood halka shiinaha uu ku jiro kaalinta saddexaad isaga oo helay ilaa iyo iminka shan iyo labaatan biladood oo dahab ah markaana aan idin geeyo xaggaas iyo yurub kooxda manchester city ayaa hogaanka u qabatay horyaalka premier leaga ee ingiriiska kadib markii ay shalay afar gool iyo gool ku dharbaaxday kooxda stoke city goolasha ay manchester city ku badisay waxaa min laba gool u kala qaybsaday sergi aguero iyo nolito tababaraha kooxda ninka lagu magacaabo beb guardiola ayaa sheegay in uu la yaaban yahay tayada ciyaartooydiisa jimcihiina kooxda ay manchester city isku magaalada yihiin ee manchester united ayaa guusheedii labaad ka gaartay horyaalkan cusub ee ingiriiska kadib markii ay laba gool iyo eber uga adkaatay naadiga southampton labada goolba waxaa u dhaliyay zalatan ibrahimovich ciyaaraha kalena liverpool waxay khasaaro kala kulantay kooxda banley oo ay ku suuldaartay laba gool iyo eber leicester city iyo arsenal waxay isla dhaafi waayeen barbaro eber iyo eber ah halka hull city ay laba gool iyo eber ku martay kooxda swansea tottenham waxa ay gool iyo waxba ku dubatay kooxda crystal palace everton waxay laba gool iyo gool isaga reebtay west bromwich albion dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyeena nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaana waa v o a washington welina waxaad degeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada haddii aad wax aragtiya oo barnaamijkan ku saabsan aad haysaan aad ka qayb qaadataan waxaad la xiriiri kartaan wariyaasheena gobolka jooga amaba annaga ayaad nala soo xiriiri kartaan idinkoo noogu soo daraya ciwaanka somali at v o a news dot com haatanna dhinacii heesaha waa heesay qaada fanaanada xamdayar
codkaasi xamdayar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya magaalada washington intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashi ibraahim maxamed cabdi sandheer iyo dhinaca farsamada oo inoo joogtay ayaan sheekh intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo